wasiir waxaa noo sheegtaa bal maanta wixii ka dhacay deegaanka bardaale
waa mahadsan tahay walaashay soo dhawow barasho wanaagsan waxaa waaye wixii maanta meeshaas ka dhacay waa wixii maaragtay qolooyinkan khawaarijta inta badan ay kusoo weerari jireen deegaanada dowladda gacanta ugu jiro degmada berdaale saaka aroortii subaxnimadaiya waxaa soo weeraray khawaarijta oo deegaanadaas ku dhowdhow ku sugnaa ciidankana xogta waa ahaayeen waa loo diyaar garoobay si wada jir ahna waa ugu howlgaleen waana laga hortagay oo wixii khasaarihii ay damacsanaayeen ma dhicin wasiir waxaa jirta dadka deegaanka iyo xildhibaanada deegaanka laga soo doortaba in ay leeyihiin shabaab ma ahayn wixii meesha ku dagaalama ee maleeshiya deegaanka ah iyo dowladda weerar ku ah bay ahayd sidee shabaab ugu tilmaamaysaan ciidan la sheegay inay yihiin ciidamadii deegaanka oo mas-uuliyiintii dowladda dhexe ugu jirta gobolka iyo deegaankaba ay saa leeyihiin hadda
run ahaantii koonfur galbeed hadda anaa jooga wasiirkeedii amnigana ah ciidamadeene waxa soo weerarayna xaqiijintoodii anaa la iga rabaa oo qof hadda muqdisho joogo iska nooc kale ah ama iska mucaarad ah wuxuu raba wuu sheegi karaa laakiin xaqiiqda waa tan aan kuu sheegay markaan saa ku leeyahay aniga xalay aan ka imid degmada berdaale muddo bilna anaa ku sugnaa marka ciidan ma jiro oo maleeshiyaad ah oo deegaankaas joogo ma jiro waa jirtay ayaamo hore in ciidan dad ciidan fakad ah oo deegaankaas tagay oo isbaarooyin i wax dhidhigtay oo maleeshiyaad ahaa kuwaasna innagaa soo qabqabanay maxkamadda ciidanka qalabka sidaa lagu wareejiyey waana la xukumay xabsiga baydhabayna ku jiraan oo xabsiga dhexa ah laakiin hadda waxa soo weeraray xalay xaqiiqdii waa ciidan ka tirsan khawaarijta oo deegaano fogfog kasoo weerar tagay oo aad u badnaa waaye weliba xaqiijinteedana haddaad rabtiin innagaa idin xaqiijinayna oo oo maaragtay wixii run ah waa taas xildhibaano deegaanka laga soo doorto oo aan la hadalna waxay noo sheegeen in dowladdu ay hadda xiisado qabiil abuureyso oo qaab qabiil waxani ay yihiin weeraro u diyaarsan
waa mahadsan tahay dowladdu xiisado qabiil ay abuureysaa marka la yidhaahdo wax meesha ku jiro maaha dowladda waxay qofka deganna amnigiisii iyo badqabkiisii iyo maamulkiisii dowladda mas-uul ka ah marka wasiir ma jirtaa in ciidamo beeleedyo macuusleyda loo yaqaano ay deegaanka ka jiraan run ahaantii innaga dowladda koonfur galbeed guud ahaan ma qabto wax la yidhaahdo macuusley innaga ciidankeeni waa inta sharciga noo ogol yahay macuusley meel ay noogu qoran tahay ma jirto deegaanadan koonfur galbeedna lagama aasaasin wax la yidhaahdo macuusley innaga ciidankeeni waa ciidan daraawiish ciidan asluub ciidan maaragtay boolis ah iyo ciidan nabad sugid ah intaas waaye macuusley ahna sida deegaanada kale oo galmudug iyo hirshabeelle laga aasaasay innaga ma lihin mana qorshaheennana ma aha ciidan macuusley ah inaan abuurno wax hadda baahi gaar ah oo macuusley noo hayso ma jiro ciidamadeeni waa ciidankaas dowladeed un
xildhibaan deegaanka laga soo doorto waxa uu sheegay in dowladdu ay xiisadan u abuureyso si ay muddada usii kororsato
waa mahadsan tahay xildhibaanka horta waa haddii uu jiro xildhibaan hadda noocaas u hadlaayo waa waa xildhibaankeeni waaye laakiin haddiiba uu jiro dowladda ma weydiinayso xildhibaankana ma weydiinayso maaragtay cid kalena ma weydiinayso haddii wax la kordhinayana nidaamaa jira la maro laakiin wax hadda yaalaba ma aha waa sheekada mala awaalka ah oo dadka maaragtay lagu qaldo ama maaragtay meelaha looga hadlo waaye xildhibaanadeeni waa sharafay leeyihiin waana la socdaan waa og tahay intii hadda berdaale aan joogay oo ciidankaas khawaariijta la diriraayay oo meel kasta tagaayay waa dadka garab taagnaa waa xildhibaanadeeni oo mar walba usoo diraayay in dhiirigelin usoo diraayay ciidanka oo mar walba xaaladdoodana weydiinayay waa xildhibaanadeeni laakiin waa dhici kartaa hal xildhibaan iyo laba xildhibaan oo oo maaragtay siyaasad ahaan si kale wax u rabo inay meeshaas joogaan oo maaragtay bulsho badan ay wax qaldan u sheegaan waa dhici kartaa laakiin waa sidaan kuu sheegay xaqiiqda waa sida waana cid xogta meeshii aa ka heli laheyd oo dhabta ahna waa hadda cidda kula hadlayso waaye maadaama hadda aan ahay wasiirkii amniga dowladda koonfur galbeed waa sidaan kuu xaqiijiyey wax meesha soo weerarayna xalay shabaabay ahaayeen habeen hore wax soo weerarayna shabaabay ahaayeen ciidanka dowladdana waa u diyaarsan yahay inuu dadkiisa bulshada ah dafaaco oo u dhinto oo maaragtay de sida baydhabo looga difaaco berdaalana looga difaaco khawaarijta wasiir marka haddii hadda siyaasiyiinta gobolka ka soo jeetay iyo beelihii iyo dadkii deegaanka aanay jaha u wada jeedin sidee is leedahay waa uga adkaan kartaan al-shabaab abayo aniga horta hal xildhibaan oo adiga aad isla hadasheen ama hal xildhibaan oo shaksi kale la hadlay uma aqaano siyaasi siyaasiyiin waxaan u aqaanaa dadka dad fara badan oo waxaan leenahay siyaasiyiin ah oo heerar kala duwan lah heerarka stateka iyo heerka federaalka ah marka intabana way wada socdaan wax hadda oo mushkulo ahna kama dhex taagna laakiin waa iska dhici kartaa shaksi si qaldan wax u wado kaas ma ma ma la dhihi karo wax siyaasiyiinta koonfur galbeed ma la dhihi karo hal qof ka badan ee v o edu la hadasha wasiir
war run ahaantii aniga hadda mana dhegaysan mana xaqiijin karo laakiin wax hadda oo aan ku dhihi karo intaasoo siyaasiyiin ah ma jiro aada umahadsantaha mudan wasiir